bismillahi alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afar iyo toddobaatanaad tafsiirka qur'aan kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
alxamdu lilah wausali wausalimu calaa nabiyihi alkariim moxamed ibni cabdillaah khatami alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam wacala altaabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin wabacd suuratu lmuuminuun aakhirkeeda aynu marayn aayadda koob iyo toddobaad guuldarada iyo gardarada kufaarta ilaahay baa ka soo warramay dabeedna waxaa rabbi uu tilmaamay diintan ay diidan yihiin ay ka soo hor jeedaan haddii loo soo dejin lahaa siday doonayaan dal iyo dad baynu fasahaadi lahaa walow itabaca alxaqu ahwaa'ahum haddii xaqu u raaco siday jecel yihiin ay waxu doonayaan lafasadat isamaawaatu waalardu waman fiihin cirka iyo dhulka iyo inta ku dhex sugani waa aafoobilay laanna cadaaladii baa lumaysa cadaaladii ilaahay u lahaa tii ummaddu ay lahayd ayaa lumaya oo dulmi iyo gardarre iyo fasaad baa caam noqonaya alxaqu ilaahay hadduu ka yeelabayni sida ay doonayaanoo uu raacaba alxaqu waxyiga iyo diinta la soo dejiyey sidooda haddii loo yeeli lahaa marka halkaa waxaad ka aragtay dhaqan kale oo dad cadli iyo islaax iyo wanaag u keelayon kan islaamka haynin ma jiro bal ataynaahum bidikrihim fahum can dikrihim mucriduun baa ilahay wuli wixii sharaf u noqon lahaa adduun iyo aakhiraba waa kan dikrigoodii baanu u keennay markaasay ka sii jeedsadeen wa innahu ladikrun laka waliqawmik adiga iyo ummadaadaba waxa uu yahay sharaf qur-aanku am tas'aluhum ma waxaad weydiisay nebi maxamedow kharjan adduun iyo mushqaayad fahum fa kharaaju rabbik ilaahaagu ajriga uu ku siinayaabaa khayrun wanaag badan wahuwa khayru raasiqiin cidda waxarsaaqdee waxun bixisa ilaahay isagaa u khayr badan maadaama aanu doonay wuxuu ka doonayaa jirin addoonka inuu deeqa mooyaane su-aashan ilaahay wuxuu weydiinayaa baasha laxejeclada la yidhaahdaa wax lagu marmarsoon karo wey oo dadka qaarkood ay ku marmarsoodaan marka haddaba ma kharash baa jira kharash aad tidhi waxaa ii dhiiba waxbaan idin keenay diin baan idin keenay maya lidaalik bay mar walba haboontahy qofka marka diin loo sheegaya inaan duunya laga xidhin laba la isdhaafsan karana ma aha didmada uu taa ka didaana waa khasaaro weyn runtii wa innaka adigu nebi maxamedow la tadcuuhum dadka waxaad ugu baaqaysaa ilaa siraatin mustaqiim jid toosan jidkii ilaahay baad ugu baaqaysaa ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim kuwaa ilaahay u barwaaqeeyay jidkoodiibaa dadka ugu yeeraysa ilaahayna wuxuu leeyahy ajiibu daaciya allah ilaahay ka xaggiisa dadka ugu yeedhaya aqbala yeedhmo dad loo yeedho dhinac loogu yeedhoo loo jiheeyana waxa ugu qiimo badan taa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yeedhayay oo ah udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana waman axsanu qowla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin waina aladiina kuwa laa yu'minuuna bilaakhirati kuwaan aakhiro rumaysnayn can isiraadi lanaakibuun jidkaa toosan way ka leexanayaan lanaakibuuna lacaadiluuna wamaa'iluuna canh dhinacaasay isu barbarinayaan gacan haadiskii iblays iyo afjaaqintiisi oo afjaaqinayay ayay raaceen dabeetana markaasuu marooriyey lanaakibuuna way leexanayaan can isiraad marka siraad marka la leeyahay waa jidka had iyo jeer xaadhan een turunturada lahayn sida ugu toobiyeysan u geyn kara qofku halka uu doonayo marka insaanku inta uu ifkan joogo waxa uu u baahan yahay safar buu ku jiraa inuu socdaal quman oon qalqallooc laha inuu galo si ilaahay raali noqoshihiisa iyo aragtidiisa iyo wehelkiisa iyo jannadiisaba u helo walow raximnaahum buu ilahay yidhi haddaanu dadkan u naxariisanno wa kashafnaa aanu ka dulqaadno maa bihim waxa ku sugan oo min durin balaayo ah iyo dhibaato ah lalajuu wuxuunay kusii madaxadaygayaan fii duqyaanihim xadgudubkooda yacmahuuna iyagoo ku indhala oo ku wareersan walaqad akhadnaahum bilcadaab cadaab baanu ku qabanay baa ilaahay wuli oanu ku ridnay fama stakaanuu isumay miskiininin lirabbihim ilaahooda oo isumay dhuldhigin rabbigooda wamaa yatadaracuun manay ogolaanin addoommadii marka istikaanada iyo tadarucu way isu tegayaanoo waa qofka oo kibirka ka durka inuu alla addoon u yahay ogolaada altadarucu waalistikaanatu waalkhushuuc intoo dhammiba waa inuu ogolaado inuu ilaahay addoon u yahay marka ismay dhuldhigin umanay kaadinin nabiguna calayhi salaatu wasalaam markay caga dhigan waayeen waa kii habaaray allaahumma ajcal calayhim siniina ka sini yuusuf ilaahayow kuwan abaarihii wakhtigii nebi yuusuf dhacay oo kale ilaahayow ku sallid dabeedna abaara lagu salliday nimankii quraysh xataa akalu lcilhiz ilaa bahalkaa ay cuneen waa gogga ayay duban jireen si kale haddii loo tilmaamayna dhogor iyo dhiig isku maran bay duban jireen dabeetana way raadsan jireen si ay biyaha ugu cabbaan dadku marka laga warramayo berigii hore gaajadu meelaha ay ku badatay ayaa la odhan jiray halka abaar baa ka dhacday ilaa gogga la dubtay gog geela oo had iyo jeer marka raranka ama dhamacda lagu solo la bidhan karaya ama gawska qabanaya marka abaar noocaasa ayaa soo gaadhay kolkaasaa ilaahay uhi rabbina isumay dhuldhigin oo may ogolaan xataa idaa fataxnaa calayhim markii aanu ku furnay baaban daa cadaab albaab cadaabu saaxiiba shadiidin daran idaa hum fiihi mublisuun waaba iyagoo quustay albaabkaasaa lagu furay gaajada leh abaarta leh ayaa ilaahay uu ku furay kolkaa ilaahayna isumay dhuldhigin waanay quusteen isku qisun bay markaa aayaadku ishaaraya waana dabeecadda dadka aan diinta lahayn dabeecaddooda iyo dareenkoodu waa noocan marka aafaad iyo abaariyo ay ku yimaadaan adduunyada imtixaan ma sabri karaan ilaahayna uma noqdaan laakiin waanay walaacaan waanay warwaraan wahuwa aladii waa ilaahay rabbi ansha'a lakum alsamca waalabsaar maqalka ayuu idiin abuuray araggana waa idiin abuuray waalaf-idata iyo quluubta intaba qaliilan maa tashkuruun in aada u yar baa ilaahay ku mahadnaqaysaan marka maqalka iyo aragga waa madaarigtii dareemayaashii soo qabanayay qofku qofka waxa ku xeeran ee uu faa'iidaysan lahaa qalbiguuu miisaami lahaa marka qofkii intaasaa ilaahay u sameeyey innaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuura innaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajin nabtalihi fajacalnaahu samiican basiira samiican basiiran waxaa looga dhigay nabtalihi baa ka horeysa waa la imtixaanaya waa la imtixaanaya qaliilan maa tashkuruun shukrigiinu aada buu u yaryahay اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وهو الذي وإلهي ذرأكم في الأرض ذلك أيو إذن كفافي أو إذن كلبحي وإليه تحشرون إساقون بهدنا الله إذن صهرتوا بالدونا ورب كليجي بإذن هوري ما نيسا دا معنى هذا وحوية فربضنا أنت ضدك إنها إساقا بدي ديقا مدودة إساقا ويالي دلسنك إساقا دجيي maaha iyagu inay ku faanaan annagaa dalkan helnay iyo siday dee marar badan yidhaahdaan halkan aanu ka saarno aanu xoraysanay iyo ummadaha ilaahaybaa kala meeleeyay imtixaan baanay marayaan wa huwa ilaahay aladii ilaahi weeye yuxyii noolaynayey noolo oo dhan maaha aadamoo qura wa yumiitu dilayy waa aayaadkii iyo awoodihii ilaahay si gaara labadan arrimood qur-aanku aada buu uga waramaa alxayaatu waalmowt waa laba arrimood aada u yaab badan laga markhaati furay la garan laayahay xaqiiqadooda ilaahay loo daayey walahu waxaa u sugnaaday keligii ikhtilaafu leyli waannahaar habeenkiiyo maalinka isweydaarkooda afalaa tacqiluun miyaydaan waxba garanayn baa ilahaw habeenkiiyo maalinka isweydaarkooda isagaa leh iskama meelaan dabeecaduun ma aha laakiin waa wax alle uu sidan u wareejinayo tadbiirtooda iyo qorshayntooda uu leeyahy ikhtilaafkuna dhinacyo kala duwan buu noqdaa habeen iyo maalin waa waxay ku kala duwan yihiin oo dhan haddii ay tahay kanaa imanayo kanaa tegaya kanaa madow oo kanaa cad kanaa dheeraanayo kanaa gaaban kanaa la nasanaya kanaa la shaqaysanaya kullu dalik waa ikhtilaafay leeyihin balka kaale intay arkaan intaasoo dhan oo loo tilmaamo awoodaha alla ahoo qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladu midla maa qaala alawaluun ummadihii hore waxay yidhaahdeen oo kale taasoo ah macnaheedu foolxumo weyn ummadda dambe hadday ummaddii hore waxay ku halaagsantay raadkeedii ka baydhi waydo cashar iyo cibrana ka faa'iidaysan weydo way dhalaan maxay yidhaahdeen kuwii hore maxay diin iyo daliil ka dhigteen maxay dad ku lugooyeenay ku faaneen qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa mitnaa markaanu dhimanno wa kunnaa turaaban wa cidaaman ciid iyo lafa noqonno a inaa lamabcuuhuuna oo miyaana la soo saaraya istifaamku waa inkaari waa dafiraad weeye suuroobi mayse laqad ucidnaa bay yidhaahdeen waana lagu cabsiiyey naxnu annaga iyo wa aabbaa'unaa aabbayaashayaba haadaa aakhira tooskaa lasoo aakhira toosi doono waana lagu cabsiiyey bay idhahdeen min qablu horay rusul hore iyo ummado horeba soo bixidda waa la sheeg sheegayay in haadaakaasi mu ahaanin ilaa asaatiiru lawaliin ummadihii hore usduuradoodii wey kuwii hore sheeko xariiftii ay dadka ku maaweelin jireen ayay ku sheegeen aakhire iyo rumaynteeda iyo isasoosaarkeeda iyo waaninta dad lagu waaniyeyda diinla-aantu aflagaadada iyo dabdaradaasay leeday waa jari qofka kaafirka ahi wax akhlaaqa iyo edab ah midna ma yaqaano qul waxaad tidhaahdaa haddaba adigoo qancinayo xiwaarka u furaya hadduudin hana cadhoonin waayo ammaano culus baad sidaa insaanku inta ayaan darradu ay indhihiisa ka muuqanaysa ka hor waa lagu celcelinayaa waa lala doodayaa dhan walba waa loogu dhigayaa ilaa la socdayaashii iyo ka dhegaystayaashii si ay u caddaato inuu kale cidlo taagan yihi marka xiwaarkaa qur-aanku ina baraya iyo xujada laasiminteeda insaankana had iyo jeer marka lala niqaashayo haddii looga bilaabo dhinaca musallamaadka waxyaabaa la iska waafaqsan yahe laga murmi karin dabeetana uu wada waqaco ama uu wada ogolaado wixii kalena loogu shabaho la yidhaahdo waa la mid macnaheedu waa inay kusoo xidhanto qul waxaad tidhaahdaa liman il ard dhulkuyuu u sugnaaday waman fiihaa iyo waxa ku dhex sugani in kuntum taclamuun haddaa garanaysaan yaa leh yaa sheeganaya yaa markaa abuuray sayaquuluuna waxay odhanayaan lilaah ilaahay baa iska leh qul afalaa tadakaruun oo miyaydaan haddaa waantoobayne waa sidee wax garad la-aanta qul waxaa tidhaa man rabu samaawaati sabci toddobada sameeyaa rabbi u ah abuuray qorshaynaya deberaya wa rabu alcarshi alcadiim iyo carshiga weyn yaa rabbi u ah basalamyaashiina mise ilaahay sayaquuluuna lilaah ma ilaahay bay odhanaya ilaahay baa iskale carshiga iyo samooyinka qul waxaad tidhaahdaa afalaa tattaquun oo miyaydaan haddaa cabsanayn altadakur uma taqwa oo miyaa cabsataan oo ka dhowrsataan haddaa waxaanaa sheegaysaan ilaahay baalgeliseen qul waxaad tidhaahdaa man ayuu biyadihi gacantiisa ku jiraa malakuutu kulli shay shay walba lahaanshihiisa taadu waa mubaalaqa mararka qaar waxaa loo keenaa farqan bayna almudakari waalmu'anas mararka qaarna farqan bayna almufradi waaljamc mararka qaarna lilmubaalaqa marka malakuutu kulli shay wax walba lahaanshaha aada loo yeesho een waxba ku seeganayn een sheegasho ahayn yaa leh oo shay walba gacantiisa u ku jiraa ma ilaahay mise kuwa kale caabudeen wa huwa isagu yujiiru wax magan geliyo walaa yujaaru calayh aan cidina magan cidina magan aanu u noqonaynin walaa yujaaru calayhi aan cidi magan gelinayn in kuntum taclamuun haddaa garanaysaan sayaquuluuna lilaah ilaahay bay usugnaadeen bay odhanayaan malakuutu kulli shayin lilah qul fa annaa tusxaruun haddaa sidee u silantihin sawta la idin falay qofka intan oo arrimood ka garaabay haddana iimaan la-aan dee ku sii jiraa waa inuu falan yahay waa falantihi marka halkaa waxaa kaaga muuqday dee gaaladu way kala duduwan yihiine qaybtan mushrikiinta la odhan jiray rabbinimada ilaahay iyo inuu abuurka leeya may diidine laakiin wax ilaahay baa uluhiyadiisa ay diideen oo ah in keligii loo saafi yeelo addoonnimada cid addoon loo noqonayo ee laga tala qaadanayo ee la baryayo amarkiisa iyo nahyigiisa intaba siduu sheegay loo raacayo bal ataynaahum buu ilahay waxaanu la nimid bilxaq xaqii baanu u keennay xaqana insaanku aad buu u baahi badan yahay waalxaqu axaqu an yutabac xaqu isagaa ku habboon in la raaco marka xaqii ayaan u keenay insaanku aada ugu baahnaa wa inahum lakaadibuun waana kuwa been sheegaya baa ilaha wuli been bay sheegayaan ma ittakhada allaahu ilaahay ma samaysanin min waladin wax ubad ah labiyo dhadig noocuu doonayaa ha yaraadeen hase badnaadeen kuway sheegeen iyo kuwo kaleba wamaa kaana macahu min ilaah ilaahayna ilaah kaloo weheliyaa ma jiro wamaa kaana ma ahanin macahu wehelkiisa min ilaahi ilaah kale oo weheliyaa ma jiro nakiratun fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum ayaa la yidhaha carabigo macnaheedu waa inaan waxba soo harayn min ilaah noocuu doonayaba ha ahaado idan hadduu jiri lahaa ilaah kaloo alla wehelin lahaa la dahaba wuu la socdaali lahaa oo wuu fujisan lahaa kullu ilaahin ilaah kastaaba bimaa khalaqa wixii u abuuray buu qaadan lahaa walacalaa bacduhum barhkood ilaahyaashaa waa ka kor noqon lahaa calaa bacdin barhka kale subxaana allahi camaa yasifuun jawaabtuna waata ilaahay baa ka hufan waxay sheegsheegayaan waxay tilmaamayaan waxay warinayaan ilaahay baa ka hufan daliilu tamaanuc baynu hore usoo xusnay in la idhaahdo bal cuquushiina isticmaalo arrimaha istintaaj ku sameeya oo isbarbar dhiga oo haddii wax tacadudaanay tiroobaan dee sheegasha timaada sheegashadaasina wuxuunay keentaa un in markaa khilaafu yimaado oo xalkuna uu akhiiran noqdo dee aan kala baxno labada najees aan la kala guurno sida in fara badan lagu arko dowladaha iyo dadyowga iyo qoysaska sida ka dhacda marka halkaa ka tilmaan qaata wax murmay ma jiro milki la isku qabsaday ma jiro wax la kala meeleeyo oo la kala kaxaysayna ma jiro sidii uu abuuray ee ku taqaaneen ee uu ku hagaagsanaabu kownku yahay macnaheedu waxa weeye ilaah quli inuu halkaa isagu ilaah ka yahay caalim alghaybi waashahaada alghayb waa wax alla wixii maqan oo dhan ee aynaan arkaynin ee jira xaqiiqo ah ayuu ilaahay ogsoon yahay iyo washahaadati waxaa muuqda fatacaala camaa yushrikuun ilaahay isagaa ka sarreeya waxay la caabudeen fatacaala waa ka sarreeyaa rabbi oo uma dhowo oo waa ka durugsan yahay camaa yushrikuuna waxay la caabudeen sidaasay tahay oo ilaahay baa waxa u leeyahy ana agna ashurakaa'i cani shirk anigu cidda wax la wadaajiye anuunbaa ugu qanisan cidda camal samaysay anigii cid kale isku kaaya darta waan uga tagaa dadka kale ama khalqiga kale halkay yidhaahdaan falladhna ogol iyo qofka uga dari maysa wixii uu helo ilaahay waxba cid lalama wadaajiye haddii lala wadaajiyana waa wax buraanu rabbi aqbalayn qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamed oo rabbi ilaahaygiio imaa turiyanii haddaad itusta maa yuucaduuna cadaabka loo yaboohay kollay wuu horan yahay oo dee waa laga maarmaan inuu ku dhacee balaayadaad kuwan kusoo wada ilaahay oo haddaad itusiso oo anoo joogo ay ku habsato rabbi ilaahaygiiow falaa tajcalnii ha iyeelin fi lqawmi aldaalimiin dulmi falayaasha ilaah waa igu darin ilaahay ka bari oo ka magan gal waxaa dhici doone kuwan haysta rabbi falaa tajcalnii fi lqawmi aldaalimiin dulmi falayaasha allah way raacina iga nabadgeli sidii ambiyadii horeba aada uga nabadgelinaysa wa inaa anagu buu ilahay yihi calaa an nuriyanaka inaanu ku tusino maa naciduhum wixii aanu u yaboohnay laqaadiruuna waanu karnaa ilaahay baana xaqiijiyey ballantaa maalintii beder ayuu isdultaagay booraantii bohoshii weynayde uu ku ururiyey baktigooda gaalada markaasaa waxa uu lahaa wuxuu ilaahay noo ballan qaaday anagu helnay oo guula wuxuu ilaahay idiin ballan qaaday oo haziime iyo alaxkajaba soo maydaan helin oo markuu cumar lahaa maxaad kala helaysaa naasun qad jayafuu dad tawafay markaasuu lahaa aada bay u maqlayaan saa u maqlaysaan oo kale idfac reeb baa ilahay uhi bilatii hiya axsano arrintii iyo akhlaaqdii wanaagsan asayi-ata xumaanta ku reeb haddii wax xumaana lagu sameeyo adigu wanaag kaga jawaab naxnu aclamu bimaa yasifuun waxa ay sheegayaan anagunba aada oo kala abaalin sidaasay tahay akhlaaqda qofka muuminkii ka aarsa iyo ka goosa iyo ka dheere maaha laakiin in badan wuxuu ku xisaabtamayaa qofka inuu samaha kaga xoog bato liana alxura yustacbadu bilixsaan samaha qofka waa lagu adoonsadaa baa laydhaha qofku hadduu qof wanaagsan oo dee nool yahay kaanahu weliyun xamiim suu qur-aan ku tilmaamay waxaa kala duwan markaa cidda xumahan kugu samayso hadduu bani aadam yahay dee dhinac khayr liiyo dhinac sharaba wuu leeyahy marka dhinaciisa khayrka leh oo wanaagga ah iyadoo la baadi doonayo bal waa in loo wanaag sameeyo marka hore laakiin ka xumaanta kugu sameeyey hadduu shaydaan yahay isagu ma hagaago wuxuu la yeelan yahayna waa sharun ilaahay ka magan gal qur-aanka markaad aayaadka u fiirsato mucaamalada lala yeelanayo shaydaanku waa in alla laga dayrto sutida loo qabto laakiin insaanka isaga waa in dhinaca wanaagsan la tuso labadaasa aayaad badan ay xusaya waqul waxaad tidhaahdaa rabbi ilaahaygiiyo acuudu waan magan galay bika adiga min hamazaati shayaaiin shayaaiinta labaadyadooda iyo laqanyada xumaantay leeyihiin iyo waswaaska iyo dareenka ay gu laabqaadayaan hamazaadku waa kuwa waa waxa soo haraaciyaya qofka ee shukuugta iyo shakiga iyo waswaaska abuuraya wa acuudu bika waxaan ilaahay oo kaa magan galay ku dheh rabbi dayro oo an yaxduruun inay goob joog ii noqdaan shayaaiintu goorma markuu qofku sii dhimanayo ilaa waxaa ku xigta xataa idaa jaa axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun markaan sii dhimanayo ilahay kuwaa iga badbaadi markuu qofku sii dhimanayo way soo xaadirayaan iyagoo isku dayaya inay karkaarka weydaariyaan shayaaiin markuu xaaskiisa u galmoonayay soo xaadirayaan siduu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam ducadiina inoo jireeyey markuu wax cunayaabay soo xaadirayaan markuu aqalka galayaabay soo xaadirayaan markaad salaada galayaysaabay soo xaadirayaan arrimahaygoo dhan ilaahw kuwaana kala durki shaydaan meeluu soo xaadiray khayr lama yimaado malaaigtu khayr bay la yimaadaan laakiin sharun buu la yimaadaa shaydaanku waacuudu bika rabbi an yaxduruun xataa idaa jaa axadahum lmowt xataa waa ibtidaayana waa noqota faidaa jaa aw waidaa jaa oo kale xataa idaa jaa axadahum lmowtu mid iyaga ka mida kuwa aan iimaanka lahayn kolka uu malagii u yimaado قال وحول رب ارجعهم إلهي وعليا وودوا تعظيم إلهي وعلي حقيقة ووين إلى لقورع إنه سعر كما أركان بينان صومالهم انت كذا قوك فوررا كان ينوحي وعلي يوحي وهفي أيو كفورري maalintii la qabtay isugu timid nin weyne wadkii waa yaqaanaa ayuu dabeetana qayla dheer buu ka sii daayey oo rajo lahayn rabbi irjicuun celiya wuxuu tamaniyayaa waktigii qaaliga ahaa ee dhaaf lacallii acmalu waxaan u dhowahay inaan sameeyo saalixan camal wanaagsan fii maa tarakt adduunyadii aan ka imi dhexdeeda inaan camal wanaagsan kusoo sameeyo ama shaygii aan ka tegey aan dayacay dib baan usoo samayn waxaa keliyaha uu dareemay inuu sahay yahay tol ma aha madaxnimo maaha maal ma aha laakiin waa camalkii saalix ahayd sahaydii sahayda oo arkay inay dhexalgal tahay oo maanta jidka ay dhaafinayso kaasuu dareemay kallaa buu yahay lagama yaabo waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun ayaynu soo marnay ina bani aadam kol hadduu tan ka dhaadhaco lama soo celinayo innahaa kelmaddaasi kelimatun weeye huwa qaa'iluhaa uu iska yidhi waxaa la yidhaha marka laga warramaya had iyo jeer wixii la sheega xaqiiqa darradiisa waa hadal af laga yidhi baa la ydhaha kelmadana tii naxwalayaasha maaha qolada naxwada waa qowl mufrad mufiid ayaa ay odhan jireen laakiin waa jumla hadalkaa la hadalku ninkaasi yidhi waa miduu afka yidhi wa min waraahim xaggooda hore waxaa ahaaday barzakhun dayr ilaa yowmi yubcathuun ilaa maalinka la soo saaraya barzakh baa ku gudban barzakhu waa gidaar adag baleeg hadda waa iilkaa yare inte waa hal mitir buu qodan yihi inta dhulka ifka ka xigta iyo reerihiisii iyo dadkiisii iyo wadankiisii uu hal mitir uu soo dhaafilaya noocuu doonaya ha ahaado inuu intaa la soo kaco oo noo soo warbixiyo ama soo noqdo lagama yaabo barzakh caalamul barzakh saasaa lagu magacaabay alla wuxuu ihi faidaa nufika fi suuri marka la afuufo carooggii ilaahay ee uu malaga u dhiibay falaa ansaaba baynahum ma jirto tolnimo iyo abtirsiima dhexdooda yowma idin maalinta walaa yatasaa'aluun iswaraysina ma leh hallo wixii la odhan jiray reer hebel iyo arda iyo jilib iyo reer weyni ayaa la odhan jiray reer weynihii lasoo qaadi jiray falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun nabigu calayhi salaatu wasalaam afar sunanka qaarkood warinaya waxaa kaga sugnaatay inuu yidhi nasab kastaa maalinkaa waa la waayaya ilaa nasabii wa sababii wa sihri waa kii cumar soo qaadanaya daliishanaya markii umukalsuumo inan yara loo guuriyee lalahaa bal ka waran uu lahaa m waa sababkii nebigaan ka dayaya iyo sihrigii marka xidhiidtinimadayda iyo xidhiidhkayga iyo nasabkayga ayaan go-inoo iyagu xanfaca buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam dabcan waa markuu imaan weheliyo oo ilaa haddaasaan la odhan dee sow kan adeer adeerkiiba libdhay abu aalib miyaa la arkayba sow kii naarta ku tegey faman haqulat walaa yatasaaluunana dee waa mararka qaarkood waa markay xaaladdu sii adagtay faman haqulat buu ilahay yihi qofka cuslaata mawaasiinuhu kafadiisii khayrku ay hoos u daadegto maalintaa aad baa loo sheelaalinayaae fa ulaaika hum lmuflixuun kuwaasi waa kuwa horumaray wey haddaad horumar doonayso dadkaasaa horumaray oo halaagka nabad galay faman zuxzixa cani innaari waudkhila aljannata faqad faad waman khafat mawaasiinuhu miisaanyaalkiisii khayrku qofka ay fududaadaan kafadiisiibaa kor u kacday ayaan dara badana kuwaa ku dhacday fa ulaaika kuwaasi aladiina khasiruu anfusahum waa kuwii naftoodii guuldarro dhex dhigay fii jahanamabay ku jiraan khaaliduuna bay yihiin kuwa ku waaray khasiruu anfusahum haddaad khasaaro doonayso waa kaa talfaxu wujuuhahum wejigooda waxa sidaa u maraysa oo sidaa u leefaysa annaaru naar baa sidaa u hafaysa wejigooda wejiga la sheegayaaba meel qof aan wejigii noolayn maxaa hadhayba maxaase laga garanaya kuu yahay yaa yaqaana mar hadduu wejigii madoobaaday wahum talfaxu markaa way leefaysaa wey wahum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda kaalixuun hebel baa kaalaxay soomaad maqal islaamuhu markay sacaayayaan bay idhaahdeen waa kaalaxad taasi kaalix maaha hadduu doono qofku dee haba akhlaaq xumaadee kaalixuuna wuxuu nebigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam inay weji diiran yihiin fuqna cirkuu tegey fuqna dhulka debintaa kore aad baa loo jeexayaa ilaa ay tagta dhakada halkaa kugta debintan hoosena hoostaa loo jeexayaa ilaa ay xudunta gaadho markaa ma maqasho hebel inkaar iyo afkalaqaad baa ku dhacay halkaasu afkalaqaadkii yaala wahum fiihaa kaalixun way weji diiran yihin fuqna cirka fuqna dhulka alla waa canaanto oo wuxuu tilmaamay halka laga raacay ay ka qodax qaateen bal u fiirso inkaartu waxay kaga dhacday aayaadkii ilaahay iyo awliyadii ilaahay bay la colaatameen aayaadkii ilaahay uu soo dejiyey iyo awliyadii mu'miniinta ahaa ee aayaadkaa ehelka u ahaa ee ahlul qur'aanka ahaa labadaasubay ka dhammaan waayeen ummadda afkalaqaadkani uu ku dhacay aayaadkood ka fogaato iyo awliyadoo ilaahay ood ka fogaato ee mu'miniinta muttaqiinta ah inkaaraha noocan ay leedahay alam takun buu ilaahay yidhi miyaanay ahayn aayaatii tutlaa calaykum sawkii laydinku dul akhriyaya aayadahaygi ciddii ku dul akhriyaysay ama nebiga haata ama asxaabta ama mu'miniinta akhrintuna waxay akhrin la doonaya inay rumeeyaan ee ku camal falaan oo dhaqan u noqdo fa kuntum bihaa tukadibuun waana beeniseen waa dafirteen waa kasii jeesateen bal calaancalkan eeg maanta iyo murugadan iyo qoomamadan qaaluu waxay idhaahdeen rabbanaa ilaaha iyagiiyow iminka waa ku ogol lahaye halabat calaynaa waxaa naga xoog badatay shiqwatunaa ayaan daradii iyo guuldaradii ayaa naga xoog badatay wa kunnaa qowman daalliin barha lowsanna waanu ahayn waa qiranaynaa maanta rabbanaa ilaaha iyagiiow akhrijnaa minhaa ilaahu halkan naga saar waa ku baryaynaa fain cudnaa haddaan u noqonno fa innaa daalimuun annagu waxaanay kuwa gafay oo gardarro badan sameeyey saasay dhahay ilahayna muxuu idhi yaclamu lmustaxiilaat rabbi waxaa dhacay waxaan dhacaynba u ogi walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu waa beenaalayaalo wixii loo diiday way ku noqon lahaayeenuun way ilaawi lahaayeen qaala ilaahayna waxau ihi ikhsa-uu fiihaa ku fogaada walaa tukallimuuni hayla hadlina halkaasaa lagu gebagabeeyey xiina daalik yabda-uuna shahiiqa wanahiiq codka kala noocnoocabay bilaabayaan markaas hiinraaga leh marka ikhsa waa kelmad lagu eriyo eyga iyo wixii la xaqirayo sida yur ama wid oo kale baalka marka la erayo saasoo kalea lagu jawaabay inahu buu marka aayaadkii ilaahay inkaartaasay ka galabsadeen awliyadii ilaahay iyo dadkii ahlu taqwahana waa kuwa cadowgu sidana ula dhaqmaya inahu buu ilahay arrinku waxa kaana waxaa jiray fariiqun min cibaadii dad addoommahayga ama qayb addoommahayga ka mida baa jira yaquuluuna waxay odhanayeen rabbanaa aamanaa ilaahay iyagiiyow ku rumaynaye fakfir lanaa waarxamnaa ilaahay u noo dhaaf oo noo naxariiso wa anta khayru araaximiin kuwa naxariista adaa u khayr badan addoommo mu'miniin ahaayoo iimaan iyo duca iyo baryo iyo istikfaar bay isku darayo heelanaa ilaahayna ilaahnimo u garowsanaa inuu ka toobad aqbalo addoommahoo yakfiru dunuuba jamiican ayay ii ogaayeen kuwaasaa jira ifki faitakhadtumuuhum waxaa ka dhigateen buu ilahay yidhi sikhriyan dar lagu dheeldheelo qaar lagu dheeldheelo laga riwaayadsado oo kolba dhan laga eego kolba dhan laga maro oo kolba idaacad lagu soo jeediyo magacyo loo bixiyo kuwaasaa ka dhigateen xataa ansawkum jeeray idin ilowsiiyeen dikrii tawxiidkaygii ama ina ay xustaan ama ina iga baqataan intaa kuwaa ku jeedeen ayaa ilaaha ilowdeen wa kuntum waxa ahaydeen minhum tadxakuun kuwa ku qosla waa ku qosli jirteen sideedabana dadka ilaahay oo laga dhammaan waayo oo markaa la xaqiro dee xumaanta ay leedahay ee aayaddu muujinaysa waa asbaabaha iyo aafaadka dee qofku uu ku mutaysanayo naarta waxyaabuu ku mutaysanayo lidaalik baad arki doontaa suuraddan suuratu nuur qaybaha hore marka aada aragto dadka mu'miniinta ah iyo xumaanta laga gala iyo xuquuqdooda meel laga dhaco heerka ay gaadhsiisantahay sida ilaahay u weyneynaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiisalqudsigii ilaahay uu ka warinaya wuxuu ahaa inuu rabbi yidhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli aan leeyahay kala colaatamaa waxaan ogeysiiyey dagaal dagaal ha qabo waa meelaha kooban ee markaa nusuustu tilmaantay dagaalka halkaa iyo ribada iyo inta kale cadaab iyo ciqaab iyo baa nusuus tilmaantay marka waxa way arrinkiisu aada loo adkaynaya wey innii anigu buu ilahay yidhi jazaytuhum alyawma maanta waan abaalmariyay bimaa sabaruu sabirkii ay ku sabrayeen aafaadkiinan iyo dhibaatadiinan iyo imtixaankiinan sabirkay ku sabrayeen dartii waxaan ku abaalmariyey annahum hum alfaa'izuun inay yihiin kuwa dallacay oo cid walba ka tegey oo ku guulaystay waxay doonayaan alfaa'iz waa qofka hela wuxuu doonayo imtixaan baa markaa ilaahay u bilaabay iyadoo ay ka muuqanayeen imtixaankan jahawareerkooda iyo guuldarada ku dhacday markaasaa rabbi waxau yihi qaala ilaahay baa yihi kam labistum fi lard dhulka intee joogteen cadada siniina sanada tiradooda imise sanadood baa caalamkii adduunyada joogteen baa ilaahay uu su-aalay sheeganaya khubarada iyo inay yihiin culimo caqli badan adduunyadan dhan walba uga wareegay qaaluu waxay idhahaan labisnaa yawman aw bacda yawm maalin baanu joognay ama maalin barhki taasi waxay ka turjumaysaa dee caqliga insaanku waa daciif haddii iminka wixii ku yaro xidhiidsanna waad xusuusataa waxbaad ka garataa laakiin haddaad kooma yaro gasho ama yaro seexato ama yaro suuxdo maxaa hareerahaaga ka dhacay maxaase jiray shalay iyo maanta way isu egaan sanadkii hore iyo sanadkani wuu isu egaanu ilaa waad baxdaye intaasi arrinkaaga ku sinna maalin ama maalin barkii baanu joogne fas'al ilcaddiin bal kuwa wax tiriya ilaahay oo weydii bay idhaah dar wax tiriyaan oo- ayaa la sheegayoo jiray oo malaa'igtu ay ka mid ahaayeene ilaahay oo kuwaa weydii qaala markaa ilaahay baa waxau ihi in labistum ilaa qaliilan maa labistum ilaa qaliilan adduunyadin yarun baa joogteen kol haddii aad ka timaadeen waktigaa joogteenba wax yar buu ahaa dabcan maalin iyo maalin barkii toona maaha wakti dheer bay qaateene sida qur-aanku uu tilmaamay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum nadiir muddo qofku wax ku qaadan lahaa uu ku waantoobi lahaa ka faaidaysan lahaa baa la siiyey marka si anihi waktigaa soconaya low anakum kuntum taclamuuna haddii aad tihiin kuwa garanaya halkan intaad joogaysaan kolka adduunyadii loo eegaa u gaalowdeen oo u lunteen way yarayd afa xasibtum buu ilaha yidhi isagoo ummadda la hadlaya ma waxaa malayseen oo moodeen annamaa khalaqnaakum inaan idin abuurnaa cabasan xikmad daro oo aan waxba laydinka jeedin oo aan la iska daba imanayn ma saasaa moodeen wa annakum ilaynaa laa turjacuun inaan laydiin soo xaggan ilaahay loo soo celinayn dadka wa annakum idinka ilaynaa xagga iyaga laa turjacuuna inaan laydin soo celinayn oon laydin soo ururinayn oon laydin xisaabinayn ma saasaa moodeen calaan baa ka dhaca fatacaala allahu ilaahay baa ka sarreeyey inuu soo celin waayo dadkan oo uu taa kari waayo almaliku alxaq ilaahay wax walba lahaa ee xaqa ahaa en waxba ku adkaanayn ee aan suulaynayn tegayn ee soo jireenka ahaa ayaa inuu taa kari waayo ka hufan oo ka fog laa ilaaha illaa huwa huwa rabu alcarshi alkariim carshiga wanaagsan ilaaha iskala weeye boqortinimadiisa iyo weynaantiisu muujinayo waman yadcuu cidda u yeedhatee baridee caabuda maca allah ilaahay wehelkiisa ilaahan aakhara ilaah kale cidda alla baalgelisa noocuu doonayaba ha aado meeshii la doonaya ha lagu xidhiidhiyo magacuu doonaya ha qaato ilaahan aakhara laa burhaana lahu iyadoon u daliilu haynin bihi ay bicibaadati hada alilaah ilaaha inuu caabudo iyadoo aanu u haynin wax daliila laan arrin caqiido bilaa daliilihi khayr ma lahae fa inamaa xisaabuhu kaa xisaabintiisu cinda rabbihi ilaahiisa agtiisa haato alleh ayaa xisaab ula yeelan kaa xisaab baa loola looga fadhiyaa waxa uu sameeyey waa laga waraysanoo waa la weydiin natiijadiisiina ilaahay sheegay waxa uhi inahu arrinku waxa weye laa yuflixu lkaafiruuna gaaladu ma liibaanaan kol hadduu kaafir bayo qofkaas imtixaanka wuu ku fashilmayaa su-aashaasina kuma guulaysan doono waqul waxaad tidhaahdaa qofka muuminka ahaw nebi maxamed dadka muuminiintuu hormuud u yahay baa ilaahay uu faro waxau ihi rabbi ikfir warxam rabbi ikfir dheh ilaahayow ii dembi dhaaf saasuu nebiguna lahaa calayhi salaatu wasalaam dadow boqol jeer baan maalintii ilaahay dembi dhaaf weydiistaaye idinkuna ilaahay dembi dhaaf weydiista mar walba waad dhoobanta waxaanaad ogeyn baad faraha kula jirtaa ilaahay weydiista takhliya cani dunuub inuu kaa salabeeyo dunuubta warxam ilaahay owna ii naxariiso dheh oo ilaahay inuu taxliya biraxmati naxariistiisa inuu kugu qurxiyo weydiiso wa anta khayru raaximiin cid naxariis uun loo naxariisatay ilaahay baa ugu khayr badan suuraddan la idhaahdo suuratu nuur oo iyaduna ah suuraddii afar iyo labaatanaad oo afar iyo lixdan aayadood ah iyadu waa suuradaha madaniga kollay dabcan khusuusiyaadkii suuradahaasi ilaana waa leeday axkaamta ayay koobsanaysaa ugu horeyn waxay aada iyo aada ugu nuuxnuuxsanaysaa dhinaca akhlaaqda aada u qaaliga ee la xidhiidha xagga qoyska iyo cifada iyo dhowrsoonaanta ciddii taa meel kaga dhacdana xuduudda iyo xeer ciqaabeedka islaamku u jireeyey ee ilaa qiyaamaha lagu camal falaya cidda ka tagtaa dembiilayaala yihiin ayaa nasku u dhigaya saddex xad baa soo horeeya bejkan u horeeya ama safxaddan u horeysaba ku yaala kitaabka qur-aanka ah xaddu zinaa wa xaddu lqadf wa xukmu llicaan xeer ciqaabeedka zinada iyo qofka aflagaadada iyo edabdarada ku sameeya muslimiinta nasab dhegtooda iyo sharaftooda xad xeer ciqaabeedka la marinayo iyo licaanka waxa la yidhaahdo aayaadka aynu ku gaari doono suuraddu sidaad arki doonto waxa ay ka waramaysaa qisada la yidhaha qisatul ifk ma ee, dumarkii daahiraadka ahaa ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam mid kamid oo galada aflagaadeeyeen oo ilaahay aayaad badan oo uu ku beriyeelaya uu soo dejiyey qeybteeda dhexe suuradda waxay aada uga waramaysaa nuurka ilaahay muuqaalka uu leeyahay cajiibka iyo meelaha laga sahay qaato allahu nuuru samaawaati waalard suuratu nuur baaba dee lagu magacaabay ilaahay awoodihiisa astaamaha munaafiqiintu ay leeyihin baa ilahay uu kusoo gebagabeynaya u baahan in laga feejignaado bismi illaahi araxmaani araxiim suuratun buu ilahay yidhi tani waa suurad anzalnahaa aanu soo dejinay wa faradnaaha axkaam baanu dhexdeeda waajibinay faradnaa fiiha alaxkaam nidaam baa ilahay dhexdeeda waajibiyay aad arki doonta waanzalnaa fiihaa waxaanu soo dejinnay aayaatin bayinaatin aayada cadcad oo tawxiidka ilaahay bayaaminaya lacalakum tadakkaruun inaa waantowdaan baa u dhowdihiin oo ilaahay waxyigiisa ah aada iyo aada uu idinku muuqdo lacalakum tadakaruun inuu idin anfaco idin dhaadha azaaniyatu buu ilahay yihi gabadhii sinaysatay iyo wazaani kii isaguna sinaystay ee ninka ahaa oo sinaduna sideedaba dee waa meel la fuuro qofkanina intuu banaankii ka tegey soomaalidu waxay idhahdaan anoo banaan arkaya maxaa buur isaaraya bay idhahdeen marka zanaa bimacnaa wuu fuulay banaankii intuu ka teguu buur fuulay qofka halkaa isku qaaday aada garanaysa eedabdarrada intaa la eg buur buu fuulaya oo uu eeday oo uu kasoo dhici doono fajliduu garaaca kulla waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda a mi-ata jalda boqol shaabuug ku dhufta boqol shaabuug baa ninkii lagu dhuftay markuu sinaystay gabadhiina intaa in laeg baa lagu dhuftay walaa taakudkum iya idiin qabanin bihimaa marka iyaga la ciqaabayo ra'satu naxariisi ha u naxariisanina fii diin illaah ilaahay diintiisa iyada oo xaddii lagu oogayo diinta ku sugnayd in kuntum haddii aatiin tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo aakhira haddaad rumaysan tihiin ilaahay iyo aakhira haddaad rumaysan tihiin waliyashhad goobjoog ha noqdo cadaabahumaa marka la ciqaabayo ee lala dhacayo jaldiga ah daa'ifatun qayb oo min almu'miniina ka midi si ay cashar ugu qaataan iyaga laftigooduna ha soo xaadireen marka waa xeere ciqaabeedka uu leeyahay qofka aan xaasare soo marin rag iyo dumar mid kasta ahaadee hadduu xaasare soo mara iyada dee waa dhagax baa lagu dili doonaa maantana waad aragtayoo dadkii muslimiinta ahaa xuduuddan waxay u oofin lahayen gaaladii ay ka baqayaan gaaladu ma ogola wax xad ooga iyagoo lagu xukumay iska daaya dadka muslimiinta inay ku xukumaa isku xukumaan waktigan waa la ysaga dhaartay wax badheerana waa lala-ya meeraysi bay bilowday ilaahay bay ka meeraysteen iyagoo iska eegaya cid kale azaani buu ilahay yihi ka sinaystee ninka ahi laa yankixu ma guursada ilaa zaaniyatan tu sinaysatay mooyaane aw mushrikatan ama tu gaalada shimbirbakiisuu la doonaayo qofkaan dhowrsoonayn kuwaan dhowrsoonayn baanu ka dhammaanin tu liidata oo ama aan iimaanba lahayn ama aan edab lahaynba oo iimaanka iska sheeganaysuunbuu guursanaya ama ka sinaysanayaaba wazaaniyatu ta iyaduna sinaysatay xumaantaa la qabsatay laa yankixuhaa wax kama dayo ilaa zaanin aw mushrik mid isaguna sinaysanaya ama mushrika ayuunbaa guursada waxurima daalika arrintaa waa laga mamnuucay sinada la yidhaahdo calalmu'miniina baa laga mamnuucay ilan gaalku maba aaminsane waxurima daalik guurka dadka noocaasa taa sinaysatay iyo ka kaafirka waa laga mamnuucay calalmu'miniina inay guursadaan dadka waynu soo noqon doonaa waxyaabaha qaarkooda laga faa'idaysanayo markaynu safxadda dhammayno waladiina yarmuuna buu ilahay yidhi kuwa ku ganaya almuxsanaat xaddii sinada halkaasaynu kaga soo baxnay xadulqadafkii baynu galay xadulqadafku naftiisa waxa weeye qofkii oo rag iyo dumar mid kasta ha ha ahaadee la yidhaha hebel ama heblaayo wuu sinaystay ereygaa sinada ah lagu sheego wey annaga arkaynoo hebel wuu sinaystay xalay ama heblaayo way sinaysatay waxaasay samaysa waa qadf alqadiisa madfaca la yidhahdaa meel lagu tuuree burburiye leanna qofkan madfac baa lagu riday dhegtiisa iyo sharaftiisa waxaan ka harayni weeye muddo dheer la soconaya afxumada iyo dacaayadda noocaasi waa dhaawac gaadhay dhegtiisa iyo sharaftiisa oo ka daranka jirkiisa gaadhay kan dhakhtarkunbaa u daweynaya laakiin kani bogsan maayo sidaa darteed ayaa xeer ciqaabeedkan ilaahay uu soo rogo waxaa la yidhi kuwa almuxsanaat raggiina waa la midune dumarka dhowrsoon kuwa sinada ku sheegaya uma lam yaatuu aan la imanayn biarbacati shuhadaa afar markhaati fajliduuhum garaaca kuwaas lagaadadaa geystay hamaaniina jaldatan sideetan jeedaha lagu dhufto sideetan ulood walaa taqbaluu lahum haka yeelina shahaadatan abadan markhaati haka yeelina qofkaa qofka caaye sinada ku sheegay markhaati cadaynana keeni kari waayey intana ha loogu dhufto liiskiisana halaabo hala laabo markhaatiga iyo wax ka dhagaysigiisa markhaati inoo geli maayo wa ulaaika kuwaasi hum ulfaasiquun waa kuwa fallaaga ah inay ilaahay adeecaan way ka durkeen marka liiska faasiqiinta ku qoran yihin ila aladiina taabuu kuwii towbadkeena ilaahay usoo noqday mooyaane min bacdi daalika intay sameeyeen aflagaadada wa aslaxuu wanaajiye wixii ay kharibeen fa ina allaha kafuurun raxiim ilaahay dembiga waa dhaafaa oo u naxariisanaya marka towbadiisu hadday towbad miyir qabto hagaagsan tahay oo toobadkeena markaa waa laga aqbali doonaa markhaatigii markhaatigiisa halkaasaa lagu tuuray qofkii faasiq ahaa marka xadulqadafka xeer ciqaabeedkiisu waa siddeetankaa kaa horena muxuu ahaa isagana waxau ahaa boqol waxaynu gudubnay marka xukmu licaan licaanka xukumkiisa licaankuna waxa weeye gabadhi nin qofkiibaa u yimi gabadhiisiioo masal sinaysatay sinaysanayso ku arkay oo soo dul taagay ama uur aanu lahayn buu ku arkay dabcan dee waana tan la yidhi haddii aanu markhaati afar markhaati keenin waa la qadfi doonaa waxna laga dhagaysan maayo muxuu yeelayaa xaaladanina waa xaalad gaara isagiibay si gaara u khusaynaysa qoyskiisii iyo abtirsiimadii iyo ubadkiisii bay khusaynaysa islaamku marka arrintan wuu maareeyey makhraj baanu u sameeyey iyo dariiqo uu qofkani ilmahana iskaga reebo xeer ciqaabeedkana kaga fakado hadda isagoon been sheegaynina sax ku soconaya hadduu been sheegaya ila halnaar buu noqonayaa waxaanay kusoo degtay nin saxaabiya nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu leeyahy islaantaydi waxaan ku arkay nin mid baan ku arkay ka sinaysanaya markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi war kale ma jire waa intaan aayaadkani soo degin dee ama afar markhaatiyo arkaya keen wa ilaa xaddun calaa dahrig haddii kale siddeetankii unbaa lagu lafsiinaya fallafa wadaara markaasuu ninkii bilaabay meerays wuxuu leeyahy oo dee ninku markuu arkay islaantiisii oo nin ka sinaysanaya masuuquu galaya afar buu soo ururinaya siduu yeelaya soo iskaga tegi maayo laguma arag dacwo dheer buu bilaabay ninkii markaasuu dabeetana ilaahay buu faraj ka sugayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xeer ciqaabeedkaa horow dee markaa ku socodsiinaya ku adka aayaadkanaa soo degay sidanaa loo maaraynaya arrintii ilaahay baa waxau ihi waladiina kuwa yarmuuna aswaajahum ooriyahooda ku ganaya sinada walam yakun lahum aanu ahaanin shuhadaau markhaatiyaal ilaa anfusuhum nafahooda mooyaane naftiisii mooyaane cid kale ma jirto oo goobjooga ilan shaahidku waa goobjooga fa shahaadatu axadihim idiyaga ka mida markhaatigiisu arbacu shahaadaatin waa afar dhaarood oo bilaahi ilaahay uu ku dhaarto afartaa dhaarood baa noqonaya markhaati halkii gelaya inahu la min asaabiqiin inuu ka mid yahay kuwa runta sheegayo afar walla maraya waa wallaahi inaanahay kuwa runta sheegaya waalkhaamisatu marka shanaadna waxa uu ku dhaaran doonaa ana lacnata allaahi calayhi ilaahay cadhadiisu inay dushiisa ahaatay hebelka hadlaya ayaa sidaas odhanaya cadhada ilaahay inay dushiisa ahaatay buu odhanaya isagoo isu tiirinaya hadalka afar jeer hore wuu dhaartay markana calu dusha isaga tuuraya in kaana min alkaadibiin hadduu ka mid yahay kuwa beenta sheegaya haddaan kuwa beenta sheegaya ka mid ahay cadhada ilaahay saha igu noqoto buu leeyay shantaasu israacinaya marka uu intaa yidhaahdo maxkamadda horteeda iyadii waxaa kusoo jahaystay xeer ciqaabeedkii ilmihiina ninkii wuu ka hadhay maxay yeelaysaa markaa haddii dee waxaan iyadii aanay qabin wayadra'u canha alcadaab wayadra'u waxa ka reebaya oo ka riixaya canhaa iyadii alcadaaba ciqaabkii la marin lahaa waxa ka reebaya an tashhada arbaca shahaadaat afar dhaarood inay ku dhaarato bilaahi ilaahay innahu la min alkaadibiin inuu ka mid yahay kuwa beenta sheegaya ayaa afar jeer ku dhaaranaysa marka shanaadna waalkhaamisata marka shanaadna wa tashhadu alkhaamisa marka shanaadna waxay leedahay ana qadab allahi calayha ilaahay qadabkiisu inuu dusheeda ahaaday qadabka ilaahay dushayda sidaa ha igu ahaada bay odhanaysa intay isu tiiriso in kaana min asaadiqiina kuwa runta ka sheegaya hadduu ninkaasi run sheegayo qadabka ilaahay sidaa ha igu ahaada bay odhanaysa afar jeer horena waa tan soo dhaaratay inuu been sheegayo shantaasay israacinaysa qadabka iyo caladana way sii kala xeel dheeri waxa iyada qadabka loogu daray sida qaalibka ah ninku xaaskiisa xumaanta noocana kuma sheego haddaan wax jirin marka waxay u badantay waaba sida ninkaa qisadiisu ay u badnayde weladkii soo baxay iyo astaamihiisa iyo markii dee uu nebigu ka faalloonayay waynu iska dhaafnay labada magac ka lagu sheegay iyo ka sheegayade waxa ay u badan tahay qofka damiirka lehe wanaagsan inaanu gabadhiisiiyo cafifada arinta noocana kuma sheega qaaliban ilaa waxbaa jira marka qadabkana loo dooray alla wuxuu uhi walowlaa fadlullaahi ilaahay dheeraadkiisu haddii aanu jirin calaykum dushiina uu yeelay waraxmatuhu iyo naxariistiisa iyo wa ana allaha rabbi oo tawaabun xakiim towbad aqbal badan oo xigmad badan intaasi haddii aanay jirin waa la fashilin lahaaba dee qofka wax weyn baa dhici lahaa calaamaa laga muujin lahaa lowlaada jawaabteena dib haddaynu ugu yar noqono shaygan sinada la idhaahdo islaamku marka u horeysa ximaayo u sameeyey ximaaya ka hortag markaasaad arkaysa iyadoo ilaahay ui walaa taqrabu zina ha u dhowaanina ha u dhowaanidaasi waxyaabaha keenaysa waxaa ka mid a in gabadhii lala gooni noqdo ama gaari ama guri ama safar meeshay doonaysa aar nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ka dayriyey lahaa qof ilaah iyo aakhiro rumaysan gabadh ajinabi yar iyuu la gooni noqonin waxyaabaha uu kaga hortagay islaamku waxaa ka mid a gabadh ajinabiya eegmadeeda oo isha lala sii raaco iyadana waa la xaraantinimeeyey nin shaaciraha waxa ui nadratun faibtisaamatun fasalaamu fakalaamun famawcidun faliqaau marka hore faaluu bixiyey ninkaas mukhawis weyn buu ahaa baa laga yaabaaye waxa uu leeyahy marka hore waxa dhacda allahu aclam wuxuu ahaa laakiin wuxunaynu macnaha ninkaas sawirka uu bixiyun baynu ka warramayna allahu aclam wuxuu ahaa waxa uu ihi qofku marka hore waxa dhacaysa buu hi eegmo dabeetana ilka cadayn haddana waxa dhacaysa buu inay salamaan labadii qof wada hadlaan ballamaanay kulmaan lixda arrimood baaba istabageli kara buui waa ka hortagga ayay ka mid tahay ka hortagga waxaa ka mid a cawrada eegideeda xataa ta ragga laftigeeda xadiidkii muslim ku sugnaa dumarkuna inay cawradooda iseegaan ragguna uu iseego waa la diiday waxyaabaha uu islaamku kaga hortagay sinada waxaa kamid ah atabaruj oo la xaraantinimeeyey isqaawinta walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati luula oo adiga arkay maanta isqaawinta dumarku iyo halka ay marayso waxyaabuu islaamku kaga hortagay waxaa kamid a inuu xalaaleeyey guurku dhiiri geliyey azawaaj alxalaal oo shabaabkii inan iyo inanba lagu dhiiri gelinayo hablahana in la guuriyo inamaduna ay guursadaan sawaajku yaraana sina soo korodhay waxyaabuu islaamku kaga hortagay waxaa kamid ah annahu ictabara zina jariimatan qaanuuniya waxa uu ka dhigay jariimad weyn oo xeer ciqaabeed leh ayuu ka dhigay markaa haddee ciqaabkiina qofka looga warramayo o laleeyahy haddaad kaa samaysta kaasina wuu ku-ays adraarteeda haddayna wax yar ka xusna iyo dhibaatooyinkeeda ugu horeyn dee ilaahay oo la caasiyo wey ilaahay oo la caasiyo dur iyo dhibaato ka weyni ma jirto addoonkii uu ku gacantaydho adeeci waayo midka labaad waxa weeye cudurrada maanta laga yaabsanya dee ka soo baxay ee fataaka ahe dilaaga ahe dadka intii u shaqaynaysayba mariyeyba dabaqadii dhexe ee caamilka ahayde wax soo saari lahayd jow ka dhigtay tirakoobkooda marka aad dhegaysato dee innagana balaayadaasi way siqaysa oo adiga arkee wax badan dad badan loo aasayo ee rag iyo dumarba leh ee qoysas leh waa khatar aad iyo aada u weyn waxaa ka mid a dhibaatooyinka uu leeyahy ama xikmadda islaamkuba u xaaraantinimeeyey sinada waa sababun lijariimati alqatl dilka had iyo jeer waxyaabaha sababa wey gabadhu markay sinaysato way isdilaysa ilmihii yaraana way dilaysa kii inantiisa laga sinaystay kii ka sinaystay buu dilaya dilku had iyo jeer meelaha uu markaa ka yimaado wey nin gabadhiisii laga sinaystay dee waa dhacdaa inuu in badan kaga quruufo kaa waxaa shanaad oo xikmaduu islaamku u xaaraantinimeeye ka mid ah fiihi diyaacun linasab walamwaal dad iyo duunya oo laba aada u qaali ah ama abtirsiimadii adduunkii ayaa sinadu ay dhaafisaa qofka oo marka ilmo ay gabadhii usoo xambaarsanina ninkii oon dhalin dee xoolihiisiina wuu qaadanaya ubadkiisiina isagoon ka mid ahayn buu ku biiraya marka waa waa dhac maldahan wey waxaa islaamku xikmadda u xaaraantinimeeye ka mid ah waa jariima waa camaliya xayawaaniya waa habdhaqanka xayawaanka xayawaanku dee meher iyo guuryaxa ma lahae wuu isdulbaxaa uun saasoo kale wey suuradda haddaynu dib ugu noqonno lataa'ifka ku jira ilaahay baa waxa uu tankiiriyey suuratun macnaha ismi nakira baa laga dhigay waa suurad weyn oo axkaam badan xambaarta faradnaaha iyo aayaatin bayinaat culimadu waxay leeyihin waxay kala tilmaamayaan faradnaaha xagga axkaamtay tilmaamaysa axkaam badan baa suuradda dhexdeeda aayaat bayinaatna waxay tilmaamaysaa waa ishaara ilaa dalaa'il tawxiid fajliduu baa ilaahay uhi fadribuu muu odhanin markaynu dib u eegno xukunkaa ilaahay kolkuu ka warramayay macnaha ay fajliduu tilmaamaysaabaa ah xanuujin waa xanuujin iyo damqasho inuu qofkani dareemo lizajri walilradci si uu xumaantan uga durku uga hadho dadku uga fogaado xagga axkaamta kolka aynu gudubno laga faa'idaysanayo aayaadka cuquubatu zina waktigeeda hore xabsi unbay ahayd siday suurata nisaa bilowgeeda kusoo marnay wallaatii yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum guryaha lagu hayabay ahayd markii dambena dee ilaahay baa jidkan u furayoo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa xukumkii waa kan soo degay qaata labadii dhallinyaraah kala sinaysta waa jaldigaa waa qofkii dhallinyaro ah kii xaasira soo marayna waa in dhagaxa lagu dilo waxyaabaha culimadu ay isweydiiyaan axaadiista qaarkood ka muuqanaya waxaa ka mid a miyaa la isku darayaa qofkii marka la rajminayo dhagaxa lagu dilayo jaldiga iyo rajmiga jumhuurtu waxay u badan yihin dee kol hadii qofkii la dilayo waxba lasii karbaashi maayo dhagaxun baa lagu dili doonaa nusuusta markaad eegta axaadiista saxiixa waxay tilmaamaysaa takriib hal sano in qofkii la mastaafuriyo marka boqolkan lagu dhufto ulood mastaafurkaasi maca ninkii la garay in jasiiradaha lagu tuurayo laakiin gabadhii maxaa la yeeli doonaa haddii layidhi bilaa maxram inay safrin waxyaaba cajaa'ib kaleba ay ka mid tahay ragga qaarkood inay ka warrameen dee dabcan xadiis saxeexaha sheegada oo taqriibkii kolley wuu jiraya laakiin in nin iyada xigtadeeda ah ay markaa la raacinayo oo ma mu-anada iyo kharashkana iyada ay qabayso sawaatay waxaysadee ayma badanna waxa ay ku tageenba in dee la xidhayo oo xabsigaasi uu geli karo halkii taqriibka xuduudda caynkan ayaa fulinaya waxaa fulinaya dadka muslimiinta cidda u madaxda ah mandiqada cidda ka madaxda ah ayaa fulinaya ee awoodda u leh ee fawda iyo aafa aanay kaga imanaynin haddii dadka madaxda ka ah meesha ee mas-uuliyiinta dee u sarreeya maamulkooda u sarreeya uu fulin waayana ilaahay waa kala xisaabtamaya maalinta qiyaamaha laakiin shaksiyaadku fulin maayaan islaamku waxa uu si gaara u tilmaamay dee qofka marka lagu dhufanayo xaddan ee aanay dil ahayn ee tan jaldiga ay tahay waa looga dhowrayaa wejiga iyo meelaha uu ka dhimanayo qofku maadaamaan la dilaynin waxaa la xaaraantinimeeyey xuduudda marka ay maxkamadda timaado ee qaadiga soo gaadha in laga ergeeyo iyaduna nebigu xaraan buu ka dhigay caleyhi salaatu wasalaam qofku markiisa hore haddii sinada noocan ay ka dhacdo inuu garsoorka tago ama mas-uuliyiinta uuisu sheegay inuu isasturo inuu is-asturaabaa roon oo isaga iyo ilaahay un ay ka dhaxayso ilaahay uu towbad dhaba uga towbad keeno taasaa fiican laakiin hadday garsoorka tagto markaa lafteeda waa dafiri karaadee in looga ergeeyo laydhaha hebel yaan xadda laga fulinin waa caynkan iyo waa caynkan looga wasteeya waa xaraam wey siduu nebigu caleyhi salaatu wasalaam dee usaalaba uga horyin waxyaabaha culimadu ka hadlaan waxaa ka mid a muxuu noqonaya liwaadka iyo xukumkiisu liwaadka macnaa raggo wax iska daya saddex qowl bay leeyihin qaarkood waxay leeyihin hala dilo qayb kale waxay leeyihin sinadunbuu la mid yahay oo markaa labada qaybood unbuu xadiisu noqonaya qaybina waa tacsiir bay leeyihin tacsiir macnaha qaadigu waa wixii uu garto xabsi iyo ciqaab kaleba neef xoola haddii uu qofku xaggii u kaco ama laba dumarihi ay wax iska dayaan way ka warramaan culimadu xaq lagama xishoonayo xeer ciqaabeed baa la dhigaya iyo ummadda wixii lagu edbin lahaa lagu kala wadi lahaa iyadana qaadigu waa wixii uu xukum u garto markaas uu ku xukumo maa yaraahu lqaadi waa tacsiir wey kariibadda caynkani maxay ku sugmi kartaa islaamku lix shardi buu dhigay waxaa ka mid a shuruuddaas in afar markhaati oo ragii ay goobjoog noqdaan waa inay wada lab yihiin ay caadil yihiin sida minkum laga fahmayo waa inay dad muslimiin ah oo baaliqiin ah oo waalayn ay yihiin waa inay ka mid yihiin waa inay dad arkaya yihiin arkayay idraw lxuduuda bishubhaat buu nabigu leh calayhi salaatu wasalaam markay shubha timaado xad lama fulinaye waa shubhadaasaa lagu riixaya way isfuushanaayeen iyo caynkaasi ah mar ay isla huwanaaye socon mayso itixaadulmajlis baa shardiga afarta markhaatiba goob keliya waa inay ahayd oo aanay kala duduwanayn meeluhu meelahaasi aanay kala duduwanayn masale ku sugnayd aayadda ama suuradda bilowgeeda ay aayaadku tilmaamayeen azani laa yankixu ilaa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu laa yankixuhaa ilaa zanin aw mushrik ayay culimadu ka hadlaan gabadhu hadday zaaniyad noqoto ama ninku zinada lagu yaqaanay oo dabcan ma la guursan karayaa hadduu toobad keenaha qofkii say jumhuurtu qabaan haduu qofkani taib wala gabadhiina waa la guursan karaa ninkiina ina waa loo guurin karaya licaanka xukumkiisa ama axkaamta lasii xidhiidha licaanku sida aynu hore usoo xusnay dee ninkii hadduu gabadhiisina ku sheego waa inay maxkamadda horteeda yimaadaan dabeetana afartaas shantaa iyo shantaa ay isweydaarsadaan arrin siduu nebiguna ku xaliyay caleyhi salaatu wasalaam saas ahay haddii taasi ay timaado ilmihii isaga wuu ka hadhaya furqana way imanaysaayoo weligood dib isugu xalaal noqon maayaana way kala go-ayaan ma fasakhabaa mise waa alaaq macnaha waxba dee iyada badani kuma sii jiro kor haddaanay isuba xalaal noqonaynin waladkiina hooyadiibuu raacaya waxyaabaha ka ratibmaya ayay ka mid tahay arrin kale ilahay uu ka hadlay haddaba aayaadka markaasaa waxa uu tilmaamaya qisada ifkiga ayaa qur-aanku ilaahay uu ku xusay oo ku beriyeelaya caaisha xaaskii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ina aladiina jaa-uu buu ilahay yihi kuwii la yimi bilifki been abuuradka cusbatun minkum waa koox idinka mid a laa taxsabuuha u malaynina sharun lakum sharan lakum inuu idinka shar idin yahay meelaa inuu idin yahay ha u malaynina bal huwa khayrun lakum ilahay baa saa tilmaamo dee qur-aan dhan baa soo degay oo ilaahay baa beri yeelay awliyadiisa likulli imriin qof kasta waxa usugnaado minhum ka mida kuwa aflagaadada geystay maktasaba wixii uu shaqaystay oo min alimi dembiya dembiga wixii uu shaqaystay buu leeyahy qof waliba waladii kii tawallaa degta u ritay kibrahu ismigaa intiisa ugu weyn katumka u ritay oo minhum kuwa munaafiqiinta ah ka mid a lahu cadaabun cadiim cadaab weyn buu leeyahy alkibr kibrahu waa culayskiisa iyo dembiga halka uu u badnaa ka dusha saartay kaa waxa uu leeyahay cadaab weyn buu leeyahy waa munaafiqa cabdillahi bn ubay bn saluul qisadanina waxay haddaynu soo koobno de waxaad ka akhrii karaysaa kolley kutubaha xadiidka ibnu abi jamra iyo absaalixiin kutubahaas o dhan waa ku sugan yahay wuxuunay tilmaamaysaa qisadu had iyo jeer calaada ay munaafiqiinta iyo kufaarta kula jiraan awliyada ilaahay rag iyo dumar mid kasta ha ahaado nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xaaskiisii caaisha ayaa nimankii munaafiqiinta ay yidhaahdeen nin saxaabiya ayaa ka sinaystay bay yidhahdeen ilaahay arkaasay socdeen hadalkii way wareejiyeen hadalkaa isaga ahi wuxuu gaadhay dadka muuminiinta qaarkood baa celceliyey oo dee afkaba soo mariyey markii dambe dabeetana beri noqoshadii caaisha ay caddaatee sidan qur-aanku u beri yeelay waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka qaarkood oo magacyadooda dee kolley ay xusan yihiin xeer ciqaabeedkii ka fuliyey xaddulqadafkii siddeetankii baa lagu dhuftay jeedal ayaa la mariyey ninkii laakiin munaafiq ahaa ee qur-aanku sidan uu caddeeyey dembiga intiisa badan inuu degta u ritay isagu suldaan buu isu dhigaya uu iska daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu is yidhi fitno badan baa ka abuurmayo dadka ayuu tallaayay ka dhex odhan doonaa dabeetana colaad baa ka abuurmay waa iska daayay ilaahayna sidan uu beri yeelay oo aada arkayso oo shan iyo tobankan aayadood aayaddan koob iyo tobnaad laga bilaabo ilaa aayaadkaa dambe ee soo socda ilaa aayadda lix iyo tobnaad dhowr iyo shan iyo tobanka aayadoodba waxa ay ka ilaa aayadda lix iyo labaatan waxay ka warramayaanu beryeelidda caaisha radia allahu canha markaa waxaa kaaga muuqanaya dembiga iyo dhibaatada uu leeyahy qof xafiifa u dhowrsoon rag iyo dumar mid kasta ah oo wax laga sheego oo tuhmaadda noocan iyo dabagalkan lagu sameeyo lowlaa id samictumuuhu buu ilahay yidhi markii aad maqasheen danna almu'minuuna may ragga mu'miniintii maleeyaan iyo walmu'minaatu dumarka alla rumeeyey bianfusihim khayran nafahooda may khayr u maleeyaan ogabay dadka mu'miniintii waa isku naf gelaya marka walaalkaagan xumaanta laga sheegay waa naftaadao kale une maad naftaada ah khayr u malaysi iyo waxaan inaanu jirin wa qaaluu miyay yidhaahdaan haadaa ifkun mubiin kaasi waa been abuurad cad xaaskii nebiga laga sheegay lowlaa jaa-uu calayhi waa canaan waa xarfu taxdiib canaan weeye lowlaa jaa-uu calayhi miyay la yimaadaan biarbacati shuhadaa afar markhaati may keenaan miyaad tidhaahdaan weeye afar markhaati may keenaan fain lam yaatuu haddii aanay keenin bishuhadaa ee afartaa markhaati fa ulaa'ika kuwaasi cinda allaahi ilaahay agtiisa humulkaadibuuna waa beenaalayaal maxaa saa odhan weyde marka baraxaysaan qofkana beri yeelaysaan afar markhaati ka aan haynin waa beenaale saa inaa xukuntaan be walowlaa fadlu llaahi calaykum ilaahay dheeraadka uu idin siiyey haddii aanay jirin dheeraadka uu dushiina yeelay iyo waraxmatuhu naxariistiisa fi dunyaa waalaakhirati uu idin naxariisanayo lamastakum waxa idin taaban lahaa idinku habsan lahaa fii maa afadtum fiih waxa aad dhex butaacdeen waxa aad dhex dhumbateen cadaabun cadiim cadaab weyn baa idinku dhici lahaa laakiin ilaahay ayaa idin baraxay oo idin beri yeelay oo markaa intaa ifkan joogteen ayaa uu arinkan idin caddeeyey awliyadiisana uu beri yeelay marka fadliga ilaahay iyo naxariistiisu waa in dadkii la gaadhay intaanay waxanina sii faafin aanay la dhiman aanay aakhiro la tegin oo qof ka toobad keena iyo mid alla asturo iyo mid isagaba laga fuliyey intaa warinkoodina wallahu aclam